wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington oo aan caawa idinku hayo curri la siiyey shahaado jaamacadeed kadib markii uu afar sano soo xaadirayay jaamacadda qaybta dambena waxaa nala caweynayaa لا يبقى ألف ما لا أنقبوا لا يبقى ألف ما لا أنقبوا ويستمشان هذا الكي عزرائيل يغوري odan waa fanaanka brofesoorka iyo siyaasiga maxamed cumar dalxa oo caawa iyo cawayska washington cabdixakiim maxamuud shirwac oo barnaamijkan wax ku leh wax kule markaan leeyahay dadkaad barnaamijkan ku barateen ah ayaa caawa barnaamijkan jooga isla markaana leh anigii dhegaystayaasha mar kale caasho isaga kaaya dhexbax sheekooyinkii la yaab kala cabdixakiin soo dhawo marka hore marna waxaad caasha aad iyo aad baad umahadsanta intaas waa iska kaftan sheekooyinka la yaab kale dunidan way badan yihiin wax badanaa dhaca barnaamijkan cawayskanna wuxuu isku xirayaa dad soomaali la yidhaahdo iyo adduunkii kale bal inuu istuso sida marka sheekada caawad hayse waxaan fila inay tahay sheeko aad iyo aad cajiib u ah dad badanna soo jiidan doonta nooga dhac marka hore aad iyo aad caasha waxaa laga yaabaa markaynu sheekadan sheegno qofka waxaa laga yaabaa marka haddii uu ciwaanka arko su-aalo badan inuu isweydiin lahaa laakiin se sidaa waxu jiraan maaha sheekadu way ka duwan tahay Haye.
haddaan dulucda u dego sheekadu waxay ku saabsan tahay curri ama mukulaal qofo siduu u yaqaano en, eh, gaar ahaan kalabka ah marka bisada laga hadlaya markaan curri leeyahay oo la abaalmariyey oo weliba abaalmarintu kala duwan waxaa la siiyey abaalmarin dhakhtar baa laga dhigay ama waxa la yidhaahdo eh, doctornimo sharafeed ama doctorate ama honorary- honorary doctor baa laga dhigay marka waa currigii digaaga markay yar yihiin dafi jiray een, reerka maaragtay digsiga intuu intuu faydo wixii codka ku jira kala bixi jiraa dhakhtar laga dhigay aad iyo aad waxaa la siiyey shahaada la siiyey mid ka mid a jaamacadaha ku yaalla waddankan maraykanka ayaa aqoonsatay islamarkaana shahaado siisay En- Cajiib.
cashay saa aad tilmaantay in markaan bilowgii sheegayan lahaa qofku wax laga yaaba inuu si kale u arko in haddii aynu maqli jirnay amaba qofku uu suura- uu sa- uu sawran lahaaba in currigaasi waxaa lagu abaalmariyey in shaqo culus uu guriga ka qabtay oo jiirkii ama dooligii intuu la dagaalamay uu gurigii ka dhigay meel nadiif oo aan jiir lagu arkayn ama oo dooli do- dooliga ka caagan ayaa kadibna la abaalmariyey hadduu qofku ka fikiri lahaa ha wax kalaa lagu abaalmariyey waa gartay marka en, currigani wuxuu ku noolaa haddaan sheekada hoos ugu sii dego en, meel aan ka fogeyn haweeney baa ku haysatay meel aan ka fogeyn albaabka laga galo jaamacad ku taalla gobolka vermont ee waddankan maraykanka en, currigaasi ilaahay amarkiisa wuxuu qabatimay islamarkaana caada u noqotay inay sida ardayda u tagaanu jaamacaddaasi u tago wuu soo xaadiraa wuu soo xadiraa muddo afar sannadooda waa gartay waliba maalin iyo laba iyo saddex maaha maalinna ma gembin muddo afar sannadooda ayuu xaadirayay waa gartay Een, haba xaadirabe dee bisadun baa loo arkaa xayawaan ama currin baa loo arkaa xayawaan halkaa marayo iska socdo ka mid a een, xayawaanada ilahay abuuree jooga Een, wuxuu aad ula falgalay een, dadkii iyo weliba ardaydii jaamacaddaasi wax ka dhiganayay saaxiib buu la noqday way qaadaan boorsooyinkooda ay dhabarka ku wataan buu koraa meeshay tegayaan buu la tagaa wareegga jaamacadda kambaska ay ku fadhido ayuu kolba xafiiska la tegayo qola u raacaa sawray la galaan caan buu noqday qof xubin ka mida wuxuu noqday een, dadka dhigtay jaamacadda waa gartay ayuu noqday xayawaankaasi amaba een, een, currigaasi En kadib markii muddadaas soo socotay haatan jaamacaddii waxay garatay in la abaal mariyo ardaydii oo qalin jebinaysaa uu la qalin jebiyo lagama tegi karaa la yidhi lagama tegi karaa le xeeraa ka yaala marka Wow.
marka cashay en eh, currigani arrimaha cajiibka ah ama sheekooyinkiisa ku duugan in ardaydaasi way kaxeeyaan meel walba way geeyaan haweeneyda iskale oo la yidhahdo ashley dow en kama fogo wax badan oo albaabka sayna tilmaanay laga soo galo jaamacadda ayay degan tahay en iyada laftirkeeda markuu ka maqnaado gurigii ay muddo weydo en waxay ku qasbanaatay inay ardayda xiriir la samayso oo ay nambarkeeda hayaan en waxay u sheegtay oo ballan kula gashay haddii shanta galabnimo ay gaadho wixii ka dambeeya ha oonu guriga joogin Ha.
ood meelaha ku aragtaan ha bilaa calaykum iisoo sheega waa marka iskuulkii laga baxo ama jaamacaddii marka se laga sii baxayo ee dee dhulku soo madoobaanayo ha shanta galabnimo hadday gaadho oo Igu soo ishaal sima.
dhaafto igu soo sima marka ardayduna ballankaa way oofiyaan nambarkeeda waa hayaan sawir bay uga soo qaadaan ama qoraal bay usoo diraan text message waxay dhaan ninkooda agaalkanu jooga xaaladiis waa okay xaaladiisina waa okay ii soo qaaday tiraa waa loo soo qaaday guriga loo keena waa cajiib marka marka intaas markuu ardayda dhex joogo uu fasalkii la tegaayo cafeterigii uu la tegaayo librarygii meel walba maadaama u raacraacayo intaasuu la soco socdo muxuu qabanaya curigu ardayda xiise ay u qabaan waxay samaynayaan iyagaa kolba qof baa qaadaya oo dhabta ku haynaya oo salaaxaya kolba mid baa soo horlagelaya mid baa muuqaal ka duubaya isaguna intaasuu isku bedbedelaya waxa laga yaabaa qoladan uu ka tegaya qolo kaleo usii socota kalaas kale usii raacaya oo sii tegaya marka inta badan dee dabcan wayn garan karnaaye dee casharna ma dhiganayo ficil kalena ma samaynaya intaasunba ku qaadan jiray shay waxaa xusid mudan curigan oo magaciisa la yidhaahdo daw waxaa la yidhaahdaa max haweeneyda maxaan ku idhaahdaa haysanaysa baa ashly daw la marka isagana magaca ay u bixiyeen waxa weeyaan max daw ayaa loo bixiyey ninkan odayga ahee master max dabcan waa xayawaan xayawaanadii kale ay iska hortegayaan ay iswaajahayaan bisadaha kale ee eriyadaasi ku nool ayaa xilliyada qaar weerar ku soo qaaday inay la dagaalamaan doonaan oo maxay ka rabaan dee waa waxaa laga yaabaa inay iskaga dhow yihiin iyagu ama inta badan xayawaanku markay meelaha joogaan way isdilaan ama ayda ama bisaduhu waa gartay ardaydaasi afar iyo labaatanka saacadood way ilaalinayaan haddii mid ka mida bisadaha halkaasi jooga ay ninka odaygaa soo weeraraan ardayda ilaalinaysa marka koox buu samaystaba iyagaa difaaca marka waxba ma soo gaaraan marka marka curigan sidaan hadalka ku bilaabay sheekada inta badan waxaa lagu yaqaanaa curigu waxbuu dafaa oo weliba marka reerku uu digaag leeyahay ama guriga uu jiir joogo marka intaas uu dhalinyarada jaamacadda dhiganaysa ama iskuulkii ama jaamacadda uu ka midka ahaa ma jira miyaa weli arday baahan oo saxan sita inuu marna ka dafa lama sheegin warbaahin kala duwan oo weliba warbaahinta maraykanku dhowrka cisha ugu dambeeya aad bay u qoraysaa wax dhibaataa lagama soo werin kolle waa xayawaan oo dese dadka u dhaqmi maayo qaladaadu gelaya laakiin waxay ka soo qoreen ma jirto taa beddelkeeda caashay ardaydu sawirkiisay qaadeen meel bay ku dhejiyeen iyadoo waxaad arkaysaa sawirada laga soo qaaday koofiyadda yareed ee qofka markuu qalinjabinaya loo geliyey dabcan shamacyaa loo shiday sawirkiisaa meesha la dhigay magaciisaa lagu qoray max daw afar iyo labaatan baa lagu qoray oo ah inuu ardayda qalinjabinaysa sanadka laba kun iyo afar iyo labaatan ku jiro ayaa loo qoray laakiin qodobka xusida mudan caashaay yaanan kaa dilina waxa weeyaan ardaydu hadday qalinjabinayaan oo qalinjabintoodu dhacday qalinjabintoodaasi waxaa la isla gartay maamulka jaamacaddu inaanu imanin oonu ka qayb gelin laakiinse shahaadada waa loo sameeyey haweeneydii lahayd ayaa loo dhiibay marka dabcan sheekadan oo keliya tamaa sheekooyin badan baa caashaa jiro ciida iyo weliba bisadahan iyo weliba qaarkood baa xayawaanada qaar ka mid a magaalooyin maayar loogu doortay inay maamulaan maayar ka noqdaan dabcan aynu barnaamijyo kale ugu sheegi doonaa aad baa masantaha cabdixakin tanki adigaa badan caash
degeysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan dambena ee barnaamijka waxaa nala jooga fanaanka brofesoorka iyo siyaasiga maxamed cumar dalxa oo caawa nooga sheekaynaya heesaha uu qaado iyo qisooyinkooda iyo sidoo kale waayihiisa aan marka hore soo dhoweeye brofesor dalxa maasha allah horta
waa ku salaamaya salaamullahi salaamullahi kusoo dhawoey barnaamijka caweyska washington marka hore sharaf bay ii tahay inaan caawa iyo maanta intaba kula wadaago barnaamijka quruxda badan ee aadaabiyinaysa aad aad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay dhowr maalmood ka hor waxaan ka wada hadlaynay arrimo siyaasadeed arrimo bulsho oo dadka iyo dalkaba taabanaya laakiin caawa barnaamijkan wuu ka duwan yahay waraysigii maalintii talaadada ama arbacadii aan kaa qaaday ee ku saabsanaa mooskii xamar oo moos kale uu bedelay cambihii madhoodhaha la dhihi jiray aadka u macaana caraftiisa xaafadaha meel fog laga soo carfin jiro oo hadeertaan uu mid kale bedelay taasi taasay ahayd laakiin caawa barnaamijkan waa kaftan iyo sheeko iyo siyaasi bulshadiisii la caweynaya ma fahantay maasha allah caasho adiga dab yar ma shidaysid adigoo yaroo weriye ah ayaa muqdisho iyo nairobina nala joogtaa iyadoo dawlad la dhisaayo oo dhinac weliba markii loo baahdana adigoo hadee kensi ma aragtay lagu malaynayo ama khadra daahiro aad tuuranaysidna intaba anina waan kula joogay kaligaygu ma ahayaan waaya waaya caawa barnaamijkan caweyskaan isku haynaa marka dalxa mar kale soo dhawow horta barnaamijkan caweyska washington sidee ugu xiran tahay runtii waxaan aad u jeclaystay markii dad fara badan oo inta badan dhinacyada keliya ay ku yaqaanaan ama siyaasad ama maaragtay arrimo kale ee xirfado oo inta kale balse aanan ka warqabin markaad adiga aad u dhacday godkooda oo aad ka soo saartay ragga iyagoo ah rag maaragtay waxyaabo kale ay uheliyaan hiwaayado iyo jacayl xataa markii ugu yartay aan tusaale usoo qaadan karo saaxiibkaya ambasador waxa waaye salaad maaragtay cali jeelle oo adiga aada waraysi aada siinaysay markaasa waxaan ogaaday in dad badan lagu soo maqan yahay marka barnaamijka runtii waa barnaamij xiisihiisaan aada u danaynayo maadaama waayo arag iyo waayo joog iyo intaba waxaad dhaafaysa aanan jirin oo dadkii hore aada maaragtay annaga taariikhdii iyo xusuusihii iyo waxyaabo fara badan oo maskaxdeena maaragtay ee saameyn ku leh aad maaragtay inta badan aad ka shanqariso marka inaan kugu soo maqanahay oo barnaamijka caweyska inuu kugu soo maqan yahay waa u tooghaysay waad sugaysay mar haddii jamaacadii oo aniga aan maaragtay saaxiibada doonta aan wada saarnayn ee lasoo galay oo aan siyaasi la dhaafayn oo aan macalin la dhaafayn haddee waxaan is yidhi wallahi meeshan kolleyba waxaan umalaynayaa yidhi talow masalaadaad kuxigi doontaa mise waxaad ahaan doontaa waxaan yidhi qofka maaragtay markii lasoo gaaro maaragtay laymanka qaarkooda laakiin inta barnaamijyada ee badi waxaa yeelay maalintaad waraysiga aad iga qaaday ee siyaasadeed iyo kii bulshadeed ee cambihii aan isku tuurtuurnay iyo canuunigii iyo zaytuunkii iyo mooskii iyo isbaandheeskii iyo bambeelmadii xamar iyo koostadii inta laga tegay iyo basashii iyo ayadii kuwa oo dibadda laga keenayo oo xataa aniga adiga aan isu haldhaafnay oo madaxaari xataa kuwa maxaad ugu dari weyden layidhi yaa jiro oo wax badan baaba soomaaliya waxaa la yidhi lasoo wadaaye ee hore in laisku dayay marka markaad babaygii jamaama iyo camba jilib ku yaalay aad kusoo xirtay aan dareemay in marka xaaladda ay soo dhodhowdahay marka aan heestaasiba markaa ka shaqarisay maxamuuda liibaan iyo waraysigeenii aad soo dhex gelisay aad iyo aad aad iyo aad inaad barnaamijka iyo guud ahaan idaacadda aad ku xiran tahay taasi caddaynaysaa marka caawa waa lagu hayaaye maxaad ku furanaysaa barnaamijkii caweyska ku haya dalxa kolley nin afkiisa uu furan waayana ma tihide
wallaahi caashooy kolleybo waayeel waxaa la yidhi afkaaga furilkaaga antiriyo lama yidhaahdo kubadda adigay cagta maartay kugu jirtaay aniga goolkiibar baan ahay bal inaad iga dhalisay inaan kaa qabto waa xaggaaga waayahay hodan maaha dhegarey bal horta hal bayd qac nooga sii inta kale ha noo dambaysay hodan maaha dhagarey horta waxay leedahay heesta taariikhda waan helay waa igu hadaldhigiyo maqal nin hayaasi show nool ee ragga heesta tiriye hodan iyo jacaylkii hadda meel ka taabto eedhe waxaan ku leeyahay alaabuurka dhahay oo hodan maad ka hadashaan berdu haatan waa mawd waana hooye aakhiro qurbaan loogu hooyiyo halyeeyaday dhashaa nool hal heeskeedu dhibayaa hees xun looma tirin karo ee ninkasi hadal mid aan iga daba holinayay qabo in ay hawiran tahay loo haysta qaan ma hubtida halsoogow inuu malagu hor uu yidhi allah yow halyeel hadba waxay ahaataba naftaan hanaqa gooyaba sabab waxaa dilay hebel lagu yidhaahdaa waa iga hadal afeefeed iyo uga tusaalayn aan ku horumariyey balanoco halkaan rabay taariikhdu heerkaa hablihii markaa jiray horta see ahaayeen dhaqankii la haystiyo lama horaayaa caadeyda jiray ma la ogyahay geed haraca oo weyn odayaal hargaanti ama iska hor yimaadeen haasaabo joogtaa xilmi hodanna ula tegi mase hodan ku tiri maya inkastoo faqrigu wahiil hubka caashiq u yahay inkastoo halyey maran dadku hoori bidayaan inkastoo markii hore jacaylkuwa hadaala allahyow adaa huba halsama la-aan qabo waa heesta meeshaan hadalkii casraa'iil kaga hooriye hodan hodan maaha dhagaray taariikhdu herka hablihii markaa jiray
hortaseeyahayeen
dharararararan idaaraacaweyn odayaal hargaantiya mayska hor yimaadeen asaawo joogta cilmi odaan mawlaa tegay mase odan ku tiri maya allailehe maya inkastoo faqrigubahiil hubka cashaq u yahay inkastoo halyey maaran dadku hori diidayaan inkastoo markii hore jacaylkuba daala laayo madaawba alsimaalaan qabo laayo wadaahuba balse maalaha aan qaabo waayesta meeshaan hadalkii casraa'iil iga uriyey odan maaha Odan dhagarey maan dhagaray, odan maan dhagaray. Hadde hodan inuuna shukaasanin cilmiga gabadha asheeda uu ka cashaqay heese badan oo iyada lagu eedeynayana la tidhiyey ayaday difaacna u ahayd iyo jawaabba heestii ahayd hodan maad ka hadashaan ee saaxiibkay hanuuniye qaaday isla markaasna abwaan shareecana tiriyey oo lale cabdirasaaq jaamaca muusena tiriyey oo iminka generaal ah magaratay heesta saaxiibkayada ereyada walaweynas la ahayd ereyada aada iyo aad laxankadaa saaray lacankaana saaray marka waxaa la leeyahay hodan eeddaha laga daayo ilan haddii aan waxba loo bandhigan waxba loo sheegan oo meelahaas uun een, hebelaa ku hadal haye hebelaa ku hadal haye ma aha moogtahay in uh, qofka eed lagu saari karo marka waxaa la leeyahay hodan hodan ha laga daayo eedda cidlada ah aada iyo aad maxaa yeelay e, safar badan baa lagu eediyey hay u noqon sidii hodan la leeyahay xataa waa markii e, isagana maxamed saleymaan uu ka hadlayo boodhar inuu janno ku jiro cilmi sohowgiisii hindisihu imuugay ambalyosan iyo heesa uu maantirin uu leeyahay marka hadee gabadhani ha laga foqaan iri weliba caasheedan kuu raaciyo anigoo jaamacadda dhiganayo mm ayaa shabeelle meeshii quruxda badnayd intaanan burbur ka dhicin ha ayaa anigoo maraya meeshaasi ayaa laigaga yeeray gaari ee la yihi waar niyow dalxoow war dalxoow markaasa markaan fiiriya bal kaalay kaalay meeshii markaan tegay baa nin kale laba qofood ninkii gaariga waday mid kale u saarnaa haye markaasaa kiibaa wuxuu yidhi waar yaahay bal hahay ii waran ninkan miyaad garanaysaa markaasaan idhi may adigu gar baad leedahay uu yidhi markaasaa isigana weydiye waar yaahay miyaad garanaysaa ninkani may markaas yidhi adigu dee waxaan kugu sheega garan maayo maxaa dhacay dee ninkan hadduu yidhahdo garan maayo laakiin isagoo garan maysid dalxa ninka hooyadaa difaacay ee yidhi hodan ma aha dhagarey ma sidaasaad maaragtay ee adiga aad nin maaragtay loo hiiliya aad ku tahay markaasaan ogaaday wuxuu leeyahay ninkani waa hodan baa dhashay waa ina shabeel dalxow hadda waa ka ninkaas hooyadii difaacday asigana markaas ugu soo booday kadib ma dalxa marka baasho xataa qisooyin badan bay yaraa xambaarsaneedo markii dambe aad baa maaragtay e, runtii hooyagii fanka ee hargeysa idaacaddii kutilay aada loo saari jiray waana runtii waa heesahan ugu jeclahay bay kamid tahay walow shankaroon dadku ay aada badan haba u dhegeystaan cajiib cajiib shankaroonna way soo socotaa caawa ka tegi mayne Een, markii markii la tiriyey Wa- markii la tiriyey ee aad qaaday hodan maaha dhagarey oo heesihii hore hodan lagu eedeynayey een, loogu gardhigtee la yidhi odayaal hargaandiya geed haracoowe intay isugu yimaadeen hodan ma la doonay cilmi hodan ma la hadlay ma- een, hasaawo ma ula tegey cil- hodan wax ma ka diiday intaasoo dhan ay heesta ka hadlaysaa heestaas marka la qaado kadib eedaymihii eedaymihii xagga jacaylka ee hodan loo jeedinaya ma joogsadeen mas way sii socdeen weli haddana mayo wallahi way yaraadeen garnaqsi fiican bay u noqotay iyo weliba lawyer oo aan la dirsaninoo laakiin anigii abwaanka aan ka dhiidhinay bay ahayd gabadha markaan sheekooyinkeedii aan wax badan aan dhegeysanay oo aan akrinay bugaagta qaarkood xataa ayna shabeel buugii uu qoray oo iyada ku saabsanayd oo maaragtay sida geel haroodo wax badan hawdka miranay oo hana lasoo joojiyey koray waheesaayo uu leeyahay maaragtay marka kolkaad hodan tiraahdaanba waan soo hinfanayay marka arrimahaas oo dhan he- markaan arkay qisada waaba tii days iyo leyl oo kale ma aragtay e, isagana caashaqiisii keligiisa ayaa duurka la galay gabadhaan hadde ma ayan ahayn miday ayaga meel intay wada fadhiisteen ama reerkoodii laga doontay marka meel cidla ayaa e, laga haraasayay oo markaa sidaas darteed ayaa diil bay u baahnayd oo annaga markaasaan gacanka maaragtay ee lagu difaacay aan qayb ka naq aad iyo aad kaalin weyn baad gasheen marka intaanan ka gudbin hodan iyo heestan hodan maaha dhegarey waa u gudbi doonaa qaybaha kale shankaroon iyo kuwii kale aad qaaday heesihii kale Een, heesaha Mhm.
jacaylkii hodan iyo cilmi laga sameeyey ee adigu aad og tahay imisay dhan yihiin maxaa ka carabaabi kartaase
wallaahi hadda waxaan filayaa caashooy wax badan baad adiga aad runtii kusoo dhex jirtay ee, warbaahinta ee, keedadka ee maanta adigoo raadiyo muqdisho xataa barnaamijyada ee, maqashii iyo madadaali ee dadka aada u deeqsiinayaan ogaa ilaahay ha ku dhowro gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay baad ku jirtaa ee runtii warbaahintii soomaaliyeed xilligii adkaa xataa soo shaqeeyey adigoo aada u dacyar marka caashooy ee, xaqiiqatan ee, hodan de hal iyo laba mid la tirin karo maaha waxayba iska ahaydbo qof kasta oo gabar la eedeynayo oo qof caashaq marka iyara xoogaa ee ku sidbaday haddiiba isaga uu arar u dhiganayo waxuna hal kudhigiisay ahay ay u noqon sidii hodan ma gartaya ama yani in hodan siday cilmo u gashay oo kale iyo sidaa iyada maanta gabadha ama haweenku marka mana xusuustaa gabdha iyaga aqoonyahana ahaa oo dhinaca literatureka suugaanta maadaama kuliyadda luqadaha aan ahaa raggii afartan sano dhiganayay xaggaana macalimiin xagga maaragtay suugaanta oo ayaga laftirkooda soo bandhigayay oo allah unaxariiste ustaadkeeni axmed nuur yuusuf iyo niman barayaal kale oo ayagana linguistics ahaayo hadda uu ka nool yahay professor cabdalla mansuur iyo professor ciise maxamed siyaad iyo yani waxyaabaha markaan annaga aan taxliilinayno oo sida suugaanta midda ee laftirkeeda ee xoogaa aan wanaagsanayn ee ku habboon in xoogaa la asluubeeyo iyo kuwa ama deelqaafka ama sarbeebta maadaama soomaaliya hodan uu yahay barbardhiga aniga laftirkeyga wax badan aan wax ka qoray luqada soomaaliga iyo carabiga iyo iyo suugaanteena marka waxay ahayd maaragtay xaqiiqatan heesaha inta badan marka la eedeynayo waxay dhihi jireen hablaha iyay ku dooda jireen raggaa curiya haween wax curiya ma jiro saas darteeda hodan loogaga eexday laakiin haddii gabdhaha soomaaliyeed ayaga ay ahaan lahaayeen sida ragga oo ayaga ay u tiriyaan heesaha wax badan baan annagan aan ka dhihi lahayn oo badan oo tacadi iyo ayaga laga tirsanayo weliba oo toos ah tani hadda waaba iska mala awaalo oo hodan keliya nin walba weerar uu ku yahay maarta adiga waa aragtay heerse fara badan oo lagu dhaliilayo oo araweel oo kale matalan cigaal markuu leeyahay caynkii araweel iyo cadow ha igu noqonin marun iyo calool dabac waxaasoo dhan marka gabdhaha ee difaacayay ee hablaha maaragtay doorkooda ayaa waxay dhihi jireen meel weliba raggu hadduu wax eedeynayaba waxay heesahooda iyo eedahooda kusoo gabagabeeyaan ama gabar mar un talo gacanta iyada intay soo martay si aan mar dambe aan u talinin oo kale naxariis dara ku sheegaan inay haween ku yihiin hadday talada ay gacanta ku dhigaan ama haddiiba ee reer iyo adduunyo isnaceeb ee u yimaado in xagga gabdhaha mashaayirka iyo waxaasoo dhan un in lasoo bandhigo hadba eedeymaha ay leeyihiin habluhu marka habluhu way isdifaacayeen xaqiiqatan anigana aad baan runtii waxaan ahaa ragga jecel in maaragtay had iyo jeer gabdhaha ee maaragtay marka kuliyaddana way u badnaayeen ee dhiganayeen in xaggooda aan kasoo safano maadaama lagaga tiro badnaa gacanna ay u baahnaayeen maadaama anigana fanka iyo aan isku dhex waday iyo waxbarashada iyo xataa kubadda aan markaa hawiyaayo runtii hobigay uu ahaa marka sidaasaan haweenku maaragtay ee gabdhaha ama aan idhaahdo mar weliba ayaga eedda ragga uga timaado ay u baahnaayeen inay maaragtay helaan si ay ayaga laftirkooda rag garab u noqdo oo difaaca maaragtay waxyaaba badan oo lagu eedeeyo oo inta badan aanan jirin kasta kow heestaas aad qaaday hodan lagu difaacayay garnaqsiga ahayd iyo qisooyinkii kale ama heesihii kale ee ku saabsanaa hodan iyo jacaylkeeda adiga si gaara ma ugu fiirsatay jacaylkii hodan iyo iyo iyo cilmi iyo sidoo kale xataa ma kuu suura gashay inaad batalaala tagto horta wixii la sheegaya xitaa ad wax uun kasoo indhindhaysa ma kuu suura gashay oo ma kugu jirtay inaad sidaas wax u fiiriso wallahi waa su-aal muhiim ah cashoy horta inaan transit ku maro hargeysa iyo berbera diyaarad anoo saaran mooyaane aad baana runtii ugu han weynaa inaan mar weliba aan booqdo waayo waa dad qalbi furan oo ragga waqooyiga oo ayaga aanan waxna lagu qarinaynin iyo wixii laga oranayo laakiin saaxiibo fara badan ayaa heestaa hoodan ayaa waxaan ku kasbaday runtii dad adwaano u badan dhalinyaro oo runtii jacayl fanka hablo fara badan oo difaacaasi ee aniga hodan oo ayaga laftirkooda gacan igu siiyey waxaan ogahay in nin stereo u furnaa xaafadda hodan ama howlwadaag inay ahayd aan kala garan karin ayaa intuu igu casuumay gurigiisa ayaa wuxuu igu yiri caawa waxaan halkan kugu casuumay sababteedu ay tahay ma garan kartaa markaasaan idhi maya iyo iisheed markaasu wuxuu yidhi aniga nin heesaa cajilooyinka berigi hore waa la duubi jiray waa ogtahay stereoya ayaa furnaa markaasuu yidhi heestayda ugu qaadin ugu duubista badnayd ee aniga dakli iga soo gala heestaa hodan maaha dhegarey bay noqotay waxaana aad u wada qaatay reer waqooyiga oo markaasi oo ayaga aada maaragtay somalilanderska ahaa oo hataa idaacaddii markii dambe ee hargeysa ayagana aad maaragtay heestaasi loo saarayay referency bay noqotay referency tixraac tixraac bay u noqotay absolutely tixraac bay noqotay marjac bay noqotay markaas ayaa heestaasna ee runtii kaalinta koowaadna waan ku galay heesaan hirgelay runtii markaan tartamayay ee aan soo istaagay masraxa sheekada iyo waayaha profesor dalxa ma aha mid hal barnaamij looga bogan karo caawa intaas ayaan kusoo koobayaa waxaase idiin ballan qaadayaa haddii alla idmo in toddobaadyada soo socda aan idiin soo gudbiyo qaybo kale oo xiiso badan barnaamijkana waxaan kusoo xirayaa heesta uu sida weyn uga sheekeeyey brofesor maxamed cumar dalxa ee hodan maaha dhegarey intaan mar kale kulmayno waa caasho ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
Altyazı